haatana kusoo dhawaada barnaamijka xiisaha lahaa ee cawiiska washington iyo cabdixakiin maxamuud shirwac
kulanti wanaagsan dhammaantiinma dhegaystayaal meel kastoo aad joogta anba kuna soo dhowaada mar kale iyo barnaamijkeennii caweyska washington barnaamijka caweyska ee caawana qodobada aad ku maqli doontaan waxaa ka mid ah nin muddo konton sannaa bilaa liisan gaadhi ku dhex watay mid ka mid a caasimadaha dunida ugu waaweyn islamarkaana ugu ammaanka badan markii uu booliiska ka cararay ee ninkii booliiska gacanta ku dhigay ayuu weliba wuu sii dafiray inuu liisan haysto oo wuxuu yidhi liisankii waxaan kusoo ilaaway guriga su-aalo dheeraad ah markii la weydiiyey waxaa kaloo dhegaystayaal caawan aad maqli doontaan islamarkaana aynu ku wada caweyn doonnaa sidoo kale xubintii hal abuurka iyo heesaaga ayaan barnaamijka ka madhnaan doonin iyadoo caawan aad maqli doontaan
de qof nolol hore lahaabuu ahaa deedna wuxuu igu yidhi niyo noloshaa hore ee aan lahaa tresiya depression baan kala kulmay waxyaabaha i soo gaaray waxaa ka mid ah inaan xataa shaqaysan kari waayey barnaamijkuna waa caweyska washington aan ku bilowna dhegaystayaale warbaahinta dunida ayaa toddobaadkana si weyn u qaadaadhigaysa islamarkaana wax ka qoraysay sheeka dad badan lama filaan ku noqotay taasoo la xidhiidhay nin mid ka mid a caasimadaha dunida ugu waaweyn uguna dadka badana sidoo kalena xagga tiknolojiyadda iyo weliba ammaanka si weyn ugu horraysa muddo konton sanna ah isagoon haysan rukhsad amaba liisanka wadista gaadiidka magaaladaasi dhex mushaaxaya islamarkaana gaadiid ku dhex watay ninkaasoo muddadaasi aanay isha ciidamada ammaanku qabanin ayaa hadda un la ogaaday islamarkaana si kadisa ku khashifmay bal haddaba dhegaystayaal waxaan barnaamijka kusoo dhoweyn doonaa wariyaha v o e qaaradda yurub cabdixaafid cawil ismaaciil oo sheekadan islamarkaana iyadoo dhammaystiran inoo haya aad iyo aad ayaad u mahadsan tahay cabdixakiim bal marka ugu horreynba sheekada dulucdeeda intaynaanu gelin ninkani waa nin nooceeya waa nin inte leg cabdixakiinow ninkan da-diisu waa sagaal iyo lixdan jir waxaanu u dhashay dalka jabaan waxaanu degan yahay magaalada tokyo waagag siday ku suurto gashay inuu muddada intaa leega kontonka sanaa ah uu bilaaliisan ama waa ogolaanshiya la-aan ku watay maxaan ku dhaha magaalada ku dhex nool horta cabdixakiinow dalka jabaan waxa uu ka mid yahay wadamada saynu ognahayba adduunka ugu casrisan waxa kale oo aynu ognahay inuu yahay dal mujtamaca ku nooli ay si aad iyo aad ah ay isaga ilaaliyaan shuruucda inta badanna booliiska dalkaasi haddii aanu qofku baabuur ha wato ama mooto ha wato ama wuxuu doonaba ha wate ilaa uu dembi galo aan inta badan aan la joojin xataa waxaynu ognahay oo dhacdo cabdixakiinow habeennimadii marka la gaadhayo labada subaxnimo iyadoo ay tahay oo aan baabuuri meesha maraynin dadka shacabkee suuqa maraya magaalooyinka dalka jabaan in marka nalka baabuurta kala hagaa uu casaado ay sugaan xataa iyadoo aan meesha baabuur maraynin marka waa dad ilaa heerka shuruucda ilaaliya taas ayaanu saaxiibkeen aanay sharciga iskaga hor iman aad iyo aad marka ilaa intaa sharciga ismay waajihin marka cabdixaafid konton sano muddo yar maaha ninka haddunbuu gacan galay sidee baa lagu ogaaday ama uu ku khashifmay muddadaa kadib waxaa dhacday cabdixakiinow ninkan oo magaciisa la yidhaahdo tadazuwo matsumoto shan iyo tobankii bishii may sanadkan isaga oo wata mooto ama dugduglay hadba sida ay soomaalidu magacay u taqaano saddex taayir ama lugood leh in uu gaari kale uu dabada ka galay markii uu gaarigii dabada ka galay ninka odayga ahee tatsu-u isma uu dhibin markiiba meesha waa uu ka cararay ninkii gaariga watayna halkaa khasaare badan ayaa gaarigiisii soo gaaray cabdixakiinow waan gartay markaa waa cararay ma lasoo qabtay oo booliska boos suurta gashay mise sidiibu ku maqnaaday markii uu shilka galay waa uu cararay ninkii gaariga watay ee dabada laga galay gaarigiisii isagu gerish buu geystay afar boqol oo kun oo lacagta laga isticmaala dalka jabaan ee loo yaqaano yen oo u dhiganta ilaa laba kun iyo sagaal boqol iyo saddex iyo toban dollar ayuu gaarigii ku sameeyey booliiska magaalada tokyo marka waxa ay galeen baadi goob booliiska magaalada oo dhanna waa lala socodsiiyey dhinaca kale cabdixakiinow jabaan waa wadamada sida aadka ah hore ugu maray qalabkan waxduuba ee kamaradaha dabcan meesha kamarad ayaa ku xidhnayd laba bilood kadib ayaa sarkaal kale oo booliis ah oo degmadii uu gaariga ku duqeeyey aan ahayn oo la yidhaahdo kiyose uu ku arkay markaasna ninkii odayg aha markuu xataa ninkii booliiska ahaa arkayna waa uu cararay waa uu ka daba cararay isagoo mootadii wata ayuu ninkii booliiska ahaa lug iyo orod ku eryaday waxaana soo xidhay meel gidaara saas ayaana gacanta loogu dhigay waa gartay dee khasaaraha intaa leeg buu geysto hadda waa laba dembi ninkaasi waa midan liisan la-aan buu muddada intaa leeg ku watay haddana saddex kun oo dollar khasaaraha lacag ku dhadhow ah ayuu gaarigan kale u jira hadda uu ma garanaysaa uu u gaarsiiyey ma la sheegay ama ma la og yahay waxa laga yeelaya ama tallaabada xigta waxaa laga yeelaya cabdixakiin oo inta aanan kuu sheegin waxa kale oo ka sii daran tatsuo odaygaas la yidhaahdo sagaal iyo lixdan jirka ah ee shilka galay markii uu booliiska ka cararay ee ninkii booliiska gacanta ku dhigay ayuu weliba wuu sii dafiray inuu liisan haysto oo wuxuu yidhi liisankii waxaan kusoo ilaaway guriga su'aalo dheeraad ah markii la weydiiyey waa uu qirtay waxaana la ogaaday inuu yahay ninkii shilka geystay waxa uu sugayaa in iminka sharciga la horgeeyo laakiin warbaahinta dalka jabaan iyo iyo booliiska dalka jabaan xataa laftiisa ayaa cabdixakiinow aad iyo aad ula yaabay ninkan odayga ah ee sagaal iyo lixdan jirka ah weliba dee nin dhalinyaro ah hadduu ahaan lahaa oo da yar wuxuun bay ahaan lahayd laakiin sagaal iyo lixdan jir mootadiisii iska watay isaga oo aan ruqsadii liisanka aan haysan mucjiso ayay ku noqotay dadka reer jabaan iyo dalka jabaanba oo weliba dee aynu ognahay dadkaasi sida ay qaynuunka ee dalka u ilaaliyaan cabdixakiinow iyo weliba dee waddankan oo dhinaca teknolojiyadda iyo weliba horumarka waxyaaba badan aada uga horeeya oo dee qofkii maxaan ku dhaha noloshiisi aanu kama maarmaynin in waxaan i d-ga la ydhaahdo amaba inuu wato aqoonsi qofkaas si fiican jabaan guud ahaan cabdixakiino waxay ka mid tahay dalalka qofku isaga oo aan afka ku hadal jabaniiska uu tegi karo oo uu mashiin kula hadli karo tusaale ahaan luqadda ingiriisda oo kale mashiinkana oo u turjumayo calaamadaha waddooyinka sida ay u samaysan yihiin dee dalalka caalamka ugu technolojiga sarreeye weeyaan meel kastanada ay kamarada ku taalo iyo weliba dadka oo dee macnaha dad dhaqankooda uu yahay dhaqan u samaysan ixtiraamka iyo ilaalinta shuruucda dalka u taalla iyo weliba caalamka xataa marka ay booqdaan cabdixakiinow london oo kale amaba washington oo kale waad arkaysaa dadka jabaniiska ahay si ay u socdaan inay xitaa ka duwan yihiin dadka kale ee ay u qaabaysan yihiin u nidaamsan yihiin ee ay u socdaan laakiin master tatsuo si fiican ayuu booliiska iyo iyo iyo dadweynaha jabaanba uga yaabay cabdixakiinow aad iyo aad ninkaasi muddada intaa legba mar hadduu ku dhex badbaaday adduunka iyo weli waddanka jabaanba intaba waa aad buu uga yaabay cabdixaafid aad iyo aad baa umahadsanta adigaa mudan cabdixaafid
inta aynaan xubinta hal abuurka iyo heesaaga dhegaystayaal u gudbin aynu haatan wada dhegaysanno heestan ay qaadaysa fanaanada hiba nuura halkanna waa xubintii hal abuurka iyo heesaaga waxaanad ku soo dhowaataan qoraysi barnaamijka cawayska washington siiyey habwaan amiin cumar barkhad oo ku magac dheer amiin samadoon waxaana uu ku bilaabi doonaa tan marka laga yimaado inuu hal abuur yahay xirfadaha kale ee uu leeyahay amaba aqoonta heerka uu ka gaadhay abdixakiinow walaal heerkayga waxbarasho waxaan ahay waxaan bartay laba digrii digrigaygii hore waxaan bartay waxaan waxaan waxaan dhigtay jaamacadda la yidhaahdo arms university oo hargeysa ku taalla waxaanan bartay culumta barashada horumarka ama waxaa loo yaqaano development degree digrigaygii labaadna waxaan bartay international relations and mass media saxaafadda ku dhaydo fudud baan kula yara jiraa waa la isla soo galay haye
oo xaran ka dhigtay jaamacadda new generation oo iyada laftigeeda hargeysa ku taalla laakiin labadoodaba la gelayahay dalka etoobiya
aada iyo aad marka waxa weeyaan ninka la yidhaha amiin waa nin ballaaran marka laga yimaado sugaanta dhinac saxaafaddii ka soo gelaya dhinaca xidhiirkii caalamiga iyo siyaasaddii wixii ka gelaya dhinaca horumarkii ka gelaya marka marka bulshada marka laga yimaado inaad heesuuru samayso arrimahaana kolley waad kala qayb gashaa ha arrimaha asaasi ha aada iyo aad aada iyo aad
way jiraan daraasado aan sameeyey iyo maqaalo aan ka qoray sida matalan oo kale saameynta ay ku leeyihiin saameynta uu tahriibka ku leeyahay oo kale householdeska
qoysaska
qoysaska siyo dadka meelbalkii aadka u liita saameynta ay dhaqaalaha iyo waxbarashadu isku leeyihiin waxyaaba waxaa jiray dema marka qaar marka suugaanta laga yimaado waxyaabaha kale aan xiiseeyo waxaa ka mid ah inaan had iyo jeer wax baadho daraasadaha had iyo jeer akhristo la sameeyey maqaalo qorqoro oo waxyaabaha kale marka suugaanta laga yimaado igu soo xiga waa inta badan markaad waqtiyada ka firaaqada hayso waxyaabaha suugaanta kugu xigad qabato waagaag waagaag noloshaada way nagu soo noqon doontaa iyo weliba waxyaabaha kale dhextaalka ah laakiin intaynaan jacaylkii ka durkin isagoon cirraysanin baynu maraynay jacaylkii oon gaboobayn oo weligii soo taagnaanaya hees kale aad jirtay iyadana aad samaysay oo dee nin aada looga raagay si kale kuma garatid aada looga soo daahay daahay daahay oo in badan sugayay qiyaastii intaan dib jiraya xaggeed deganayd waxa weeyaan waa macnaan baa heestaasi xaggeed igaga maqnayd miya
cabdixakiin weligaa qof wanaagsan oo aad hesheen ku canaantin maxaad iga soo harsaantay aada iyo aad aada iyo aad aada iyo aad
intanaan intanaan googo-ayo yaan rafaadi aan kaxaa ku sheegay xaggee deganid walaac iyada laftigeygu iyada laftigeygu sheeko yaro kooban bay leedahay nin oo laakiin ilka qurbaha jooga ayaa sanadkii nineteenkii ayuu hargeysay bay hargeysaan ku kulannaa laba kun iyo sagaal iyo tobanki
ha laba kun iyo sagaal iyo tobankii ayaan hargeysa ku kulannay deedna sheekuu iga sheekeeyey markaa wuxuu iga sheekeeyey in de qof nolol hore lahaa buu ahaa deedna wuxuu igu yidhi niyo noloshaa hore ee aan lahaa stress iyo depression baan kala kulmay waxyaabaha ay soo gaadhay waxaa ka mid ah inaan xataa shaqaysan kari waayey oo had iyo jeer uu xagga guriga problemigaga furnaa inaan ehelkaygii iyo faamilkaygii soo xasuusan kari waayey inaan asxaabteydii aan wada socon kari weynay inaan noloshii ka dhacay anigoo muddo xaaladdaa ku sugan oo sidaa iskaga kaca ku feeya ayaanu gabadhaa kala tagnay deedna gabar dambe ayaanu muddo kadib isbaranay deedna waxaa dhacday inantiibaan dee wanaaggeygii iyo magaranaysaa naxariisteedii iyo kalgacalkaygii faraha badnaa la yaabay oo dee waxaanan arage waxay waxay igu noqotay dee wax wax lala tacajaba moogti deedna inantiina wada hadashay way iskahay baraydaa
haye
waaniga kuudi dee walaalo xaaladahan oo kale hayduba wax ka qabtee mar haddad adigu hawshaa wax ka qabatay
haye adiga hayada ha de waxaan kulenahay bilaak halkaa ka siiyo marka heestu waxay ka hadlaysaa waa qof qof wanaagsan helay didna ku canaananay maxaad iga soo hortaan aad iyo aad aad iyo aad marka nolol hore oo adag markii lasoo maray kadibna de ma uu filaynba qofkani inuu inuu noloshan wanaagsan ay jirto ama uu heli doono
de noloshii wanaagsanid buu qaadan waayeyda
uu qaadan waaye marka heesta iyadana goormay soo baxday heesta haa laxanka iyo codkuba waa qamar suudani waxyaabaha waxay ahayd xariirdahaboo dabeecad samey darmaan quruxdoo dugsoon badanay qalbiga dubadhooy soo dabartee intaan digjiraayo xaggee degnayd marka qamar suudani baa laxanka iyo codkaba lahaa muusigana waxaa ku laday axmed weli furile saasay kusoo baxday
intaan dib jiraay xaggeed degnayindhihii daaftiyo dilaaca qabay adaha darale nimcooydejiyo sidii dayaxii u daaray ilay iyan dabada qof daacada oo hela darxumiyo diifta iga jira hela darxumiyo diifta iga jira indhihii dhaaftiyo dilaaca qabay adaa dara leh nimcooy dejiyo sidii dayixii u daaray ilay iyaan dabadaha qof daacada oo hela darxumiyo diihifta iga jira hela darxumiyo diihifta iga jira samirka darisiyo kadhiga dayro okaadta inkan ducadi aqbale dawaayi kalgacaylka docdada arkee rajada dalladiyo xidha duubo samirka darisiyo kadhiga dayro okaadta inkan ducadi aqbale dawaayi kalgacaylka docdada arkee
guud ahaana barnaamijkii caweyska washington ee toddobaadkan intaas ayaan kusoo gebagabayn doonaa tan iyo kulanti dambe waxaan idin leeyahay sidaa iyo nabadgelyo
runtii nasabkiyo dilkiisha dhaftaay kolkii dumarkiyo daryeel dhaaba'ey dubkaygu hadduu farxadda la dirso cawar degaayo dabaaldegaya duntii nasabkiyo dirkiisha dhaftaa xulkii dumarkiyo daryeelka dhabaay dubkaygu hadduu farxadda la dirso cawan degaanoon dabaaldegaya dalko idilban dalxiisku maro qof aan dookhiyo daareen kula siimo nimcooy degelkiyo duunida kuma aan naftaadu naftayda waa u dawo daymadada qudhan daabihil ka hela daymadada qudhan daabihil ka helaaye dalko idilban dalxiis ku maro qof aan dooqiya dareen